jaamacad waraaba ugu horeeyaan ganacsadaha dhallinyarada ciidamada odayaasha muxuu ahaydey beesha ah oo maxaa gaadiidkaan lahaayoo muddada dhowrka beriya halka muxuu ahaydey kusoo noqnoqonayay dhammaantiin waan salaam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mid waxaan leeyahay odayaasha gaadiidkan lahaa iyo hantidan ee saburka muujiyey waxaa weeye maydinaan khasaarin magaalada iyo dadka iyo wixii wax inagaarsiiyana mar haddii aanu hantidii gacanta keennay cafiya in lays cafiyaana ka fiican in uurka wax laysugu hayo oo muxuu ahayde magaaladan dad badan baa degan qows baa haddeer muxuu ahayde ku abtirsanaa carma haddii la yihahdo cali saleymaan unbaa lasoo qaadaya laakiin sababtii loo degay iyo sidii loo degay iyo siday hadda tahay wixii isma keeni karto sababtii loo degey waxaa weeye xeebihii iyo dhulkii kale oo dhan oo calisalaam deganaa baa laga soo guuray halkaa laysugu yimi sida ay looga dhaqmaayona si bini aadan u dhaqmi karo maaha si magaca reerku ku jiri karo maaha reerku waa reer ballaaran ganacsi leh dadku waxay yihiinba muxuu ahayde ah magaalo kastoo ummadi degan tahay la degan ma shaqayn karto laamiga iyo sida loo taagan yahay waxba kama shaqayn karto waxaan halkan miidiyaha aan rabaa inaan ka xuso go-aan baa dowladdu qaadatay qarno saaka waa maqlayseen meesha la yidhahdo cammaan niman gaari la dhaca muxuaade baxsaday oo qarro kala baxsaday waa maqlayseen waxaa ka gaaray kuwa kala bayr waxa weeye waa dhammaatay wixii hore carmo hadda ka horna waxaan ku idhi miidiya carmo shaqaa laga qabanaya waa run oo wallo ah carmo waa u soo jeesanaynaa shaqaanu ka qabanayna sidaani maaha magac maaha sharaf maaha reerka meesha de xowla caalam meel ayna deganayn male magacaasaa la wadaaga marka magac iyo afar nin iyo saddex nin inay najaaseeyaan suurtagal ma aha haddeer waxaan arkaya odayaasha daan waraystay waa habaaray waa habaare maaha waa laisdilaya marka maxaa lagaga duwanya amaan nimanka gaariga dhacayo hadda meydkaa lasoo wado iyo dhaawaca tolkoodaa dilay dadkoodii baa muxuu ahayde laayay kuwaasoo kale baa muxuu ahayde imaanaysa oo muxuu ahayde laysu laynaya tan muxua magaaladu waxaan rabnaa magaalo aamina inay tahay magaaladaa markii la dhisayey rag baa ku wareegi jiray wax martiyo jooga muxuu ahayde habeenkii raadin jiray waad aragteen cusbitalkii ugu caalamsanaabaa ku yaala oo iyo kuliyaddii intaasi wax la heli karo maa kuliyadda soomaaliya oo dhan bay nala wadaagtaa cusbitalkii waxaa weeye dhakhtarkii ugu sarreeyey oo lafaha jooga waa aragtee masaajidka markaynu cishaa iyo maqribka ku jiro haddii qof la keeno nooca dhiiggiisaa la sheega dabadeedna dhiigga innagaa ku subno meesha geyna qof dhiig bixiyana dee ajar ka badan oo muxuu ahayde ma jiro meel muxuu ahayde martida lagu sooray ahayd meel baabuurta shilalka muxuu ahayde lagu muxuu ahayde wax laga qabtay ahayd waxaan taagnahay halakan iyadoo aanu cabdiladiif yuusuf barre iyo oo shil faamilkiisa uu ku dhacay iyo daday qaraabaha hayn halka oo rabadaana aanu isku laynay anuu ila afuraya iyo anuu lala afuraya maantana waxa weye alaa furanaya alaa furanaya intee u dhexaysa waaa waxaasi magacna maaha sharafna maaha karaamana maaha magaalada waxaa weeye magaalada subcaddeeda inaynu ku soo celinno magaaladu waxay ahaydeen aynu ku soo celinno